intaasoo dhan marjacoodu mid madaxweyne ra-iisul wasaare xukuumad marjaca ay ku noqonayaan waa golaha shacabka accountable yihiin bayska siyaasadda soomaaliya markaa siyaasadda soomaaliya waxaa haga baarlamaanka waa nidaam baarlamaaniya golaha shacabka budug weyn buu ka yahay aasaas dowladnimadeenna baarlamaanka u ah saldhig u ah marjaca sharcigu uu ka soo baxo awoodnimada lagu helaa waa isaga dunida aynu ku matelnaa waa isaga marjaca aynu ku noqonnaa waa isaga budiga saldhigga iyo aasaaska dowladnimadeenuba waa baarlamaanka marka wax la aqbali karo ma aha in mar kasta marka baarlamaanka yimaado la yidhaa saddex sanno markuu shaqeeyo albaabada ha loo xidho waxaan ugu hambalyaynayaa baarlamaanka sida baarlamaanada adduunka inay saqda dhexe shaqeeyaan dhaafiyeenna habeenadii dhawe siday u shaqeynayeen waynu ogeyn markay maqhribkii rawaxaan waa isu imanayeen ilaa habeenkii bay shaqaynayeen shaqooyin baa idin yaal baarlamaan baa tiin dastuurkaa saldhigu oo shuruucda dalka ugu sarreeya hay-adda dowladnimada ugu sarraysaana waa idinka ha aqbalina in la idin yidhaha saddex sanno markaad jirtaan kala taga toban ninna masiirka dalka ha matelaan toban nin sharciyo dejiyayaasha ha noqdaan toban nin siyaasadda dalkaa ha hogaamiya guddiga suumaa dowladnimada soomaaliyeed baarlamaanow idinka weeye idinka awoodda aadna siiseen baanu ku shaqaynaa idinka awoodda aad siiseen baa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku shaqeeya idinka awoodda aadna siiseen baa ra-iisul wasaaraheennu ku shaqeeya awoodda aadna siiseen baa xukuumaddu ku shaqaysaa mar walbana inaad la xisaabtantaan u yeedhaan see wax u qabateen halkee wax marinaysaan tidhaahdaanna idinkaas kale ilaa baarlamaan lasoo doortay uu idin bedelo dowladnimada dalka iyo calanka soomaaliyeed iyo qarannimadeenna baarlamaanow saldhiggiisu waa idinka ha yeelina in kala taga la idin yidhaa waa dhallaankii hooyadii dhalmada baray miyaynu aqbalnaataa baarlamaanow idinka aynoo ah saldhig madaxweynaha iyo dowladnimadeenna iyo dhammaanteen waa iswada berber taagannahay shaqadiinna qabsada shuruucda inoo wada gaadhsiiya dalkan doorasho hal qof iyo hal cod ahi inay dhaqaaqdo oo ay hirgasho dowladduna waa fulinaysaa waana ku dhaqmaynaa shuruucda aad soo saarteen waad mahadsantihiin wakhti badan qaadan maayo